ciidamada booliiska magaalada baraawe ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa gubay maandooriye xashiish ah oo ciidamada ammaanka gacanta kusoo dhigeen goobta lagu gubayay muqaadaraadka xashiishka ayaa waxaa goob joog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo saraakiisha booliiska magaalada baraawe shale maxamed cali guutaliyaha saldhigga booliiska magaalada baraawe ayaa faahfaahin ka bixiyey maandooriyaha la gubay holay saldhigga degmada baraawo ma aragnayd ha ka bandhignay xashiish oo ma aragnayd muqaadiraad tiro badan oo laha qoqobadii ma aragnayd dadka ganacsadaayeen oo magaalada hageliyaan fadaayaan laha qoqobadii marka holay n baahangnaa inay dadweynahan liin bandhig digniinna ku seena hatana la guba hashiishkan isin araga haytaan oo hortaana taala oo ee ma aragnayd ilaa iyo likeela meelahaas iniyeengaan maleeye marka ee wale in baahangnaa ini hata gubna ee degmada baraawa dadweynaha ku nool wale inka digaane ini xashiishkan oo maaragnayd muqaadiraadkan tirada badan magaalada zaa'idka nagadi oo iyaalkii walbarashada iyo ma aragnayda roogeen ini walbaradan jiirkii hataha koraaya iyigna ma aragnayda ee walbarashadii dhinishay inimbadadahayna dhiniga oo muqaadiraadka inbadadeen ee wali inka digaane ini kuwaantowanka roogaan hashiishkan isku dhaafan mar alla markii un haqobana lankii dhalay iyo lankii nibadoon eba ma aragnayda ee tilaabo sharci ah ini laku qaado doona yo an sheegan ini kuwaantowanka roogaan cumar sheekh cabdi shafaana guddoomiyaha magaalada baraawe ayaa bulshada magaaladaasi ugu baaqay inay joojiyaan ka ganacsiga maandooriyaha taliyi saldhigga ayaa maanta maanaan ugu soo bandhigay wixii asaga saldhig ahaan buliis ahaan loo soo qabtay marka muhiimadda waxay leedahay keliya daraad maalin maalmaha ka mid tahay isla saldhigga wiil ayuu maanaa wuxuu soo garaacay waalidkiisuu soo garaacay isla waalidkiiyaa ka daw imaaday maanaa hali ii xeraay tiri isla waalidkiiyaa ka daw imaaday haddana maanaa ee uu loo sii deeyey marka muhiimadda maalin walba ma sii joogeyno qof la soo qabtay oo haddana laga daw imaaday waad ogtahin dhibaatooyinka kan ugu xun oo hadda daraad magaalada qayb ka mid ah xaafadaha dagaala ka bilawday waxaa mana sabab u ah geedkaana sabab u ahaa marka maalin walba ma sii joogeyno sababeen maanaa ma sii joogeyno odayaashiina horey ayaa maanaa loogu yeri saldhigga loo sheegay qof allah qofkii dhibaatooyinka baasha maandooriyada ah ee lagu soo qabto booliiska soo qabtaan ama saraakiisha kale ay soo qabtaan ciidamada kala duwan soo qabtaan waxaa mana loogu mana loogula hadlay sidii oo mana oo loo ilaalin lahaa sharafta iyo karaamada degmada iyo qofka oo dhallinyarada ah ama mana xashiishka oo kusii ganacsanayo ama kan sii dhuuqaayo kan sii dhuuqaayo waxaa kasii daran kanka ganacsanayo oo magaalada soo gelinaya kasii daran
si kastaba ka ganacsiga iyo isticmaalka maaduriyaha ayaa ka qayb qaata faralka lidka ku ah amniga